بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh صلى الlه عlيه وعlى آlه وصحبه وsلم اllhma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo sideetanaad ee suuraة الأعراaf waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo soddonaad allah waxa uu ihi subxaanah qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmihi lanukhrijannaka yaa shucaybu waaladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacuudunna fii millatina qaala awalow kunna kaarihiin hadihi alaayaat waa tatimatu qisati shucaybin calayhi asalaam maca qowmih waa dhammaystirka qisadii nebi shucayb iyo qoomkiisa dhex martay waxaa kaloo aayaadkan ku sugan sunnatullaahi fi istidraaji alumami bayna aldaraa'i waassaraa qabla ihlaakihim ilaahay tabaaraka wa tacaala sunnadiisu inay ku dareertay in dadka iyo umamka dhibaato iyo dheefba wixii ku dhacaya istidraaj loogu sameeyo iyo sabaansabid macnahaasi waxa weeyaan marka nicamka iyo barwaaqada ay isku ilaabaan ee dhibaatada ku dhacaysana ay kuwaan toobi waayaan kana toobad keeni waayaan dembiyada si markaa cuquubo iyo cadaab culus uu ugu dhaco sikadiisa iyagoon dareensanayn wma arslna fi qaryat min nabiyi ila akhadna ahlaha bilba'saa'i waاldaraa lacalahum yadaracuun huma badalna makana asayi'ati alxasanah xataa cafow waqaaluu qad masa aabaa'ana aldaraa'u waاsaraa faakhadnaahum bagtata wahum laa yashcuruun marka istidraajkana waxaa la yidhaha iyadoo loo seeto dheereeyo oo nicamka iyo barwaaqada loo badiyo dabeed waxa weeyaan sikadiisa loo qabto oo la cadaabo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan tabiicatu lkufaari wa tahdiiduhum dhaqanka iyo dabeecad xumada gaalada iyo hanjabaadda loogu hanjabay halaag iyo cadaab in lagu soo ridayo oo cadaab lagu qabanayo haddii ay la iman waayaan iimaanka iyo taqwada o alla waxa u ihi walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaa'i waalard walaakin kadabuu faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun waxaa kaloo aayaadkan alla uu kaga warramay qisatu nabiy llaahi muusa calayhi asalaam maca fircawna wa qowmih waana qisooyinkan tii ugu dambeysay uguna dheerayd ee ilaahay kaga warramay nebi muuse iyo fircawn iyo ciidankiisii wixii dhex maray dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kaga warramay aayaadka casharkan u dambeeya ciqaabu aali fircawna bacda canaadihim ree fircawn markii canaadiya madaxadayg ay la yimaadeen ee ay toosnaan waayeen in cuquubo iyo cadaab adduunyo lagu qabtay walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wanaqsin min athamaraat lacallahum yadakkaruun allah waxau uhi subxaanah qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmih qaalo waxay yidhaahdeen almala-u madaxyaweyntii aladiina kuwaasoo istakbaruu isweyneeyey oo min qowmih nebi shucayb qoomkiisa ka mid ihi waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannaka wallee waanu ku bixin oo waanu ku bixin yaa shucaybu shucaybow adiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeye macaka adiga la jirkaaga min qaryatinaa magaaladayada walle waanu idinka bixin adiga iyo inta ku rumaysayba aw latacuudunna ama waxa idinku soo noqoni fii millatinaa milladayada iyo diintayada idin ama ku soo noqon ama waanu idin bixin qaala waxau yidhi shucayb awalow kunnaa kaarihiin ay anacuudu fiihaa oo miyaanu diintiinna ku soo noqonaynaa walow kunnaa aanu ahaanaba ee kaarihiina kuwa nacaya oo karhaya oon raalli ka ahayn yacni xataa haddii aanu karhayno miyaanu ku soo noqon sidaanu ugu soo noqon karaa qad iftaraynaa waxaanu ku abuurannay dhab ahaan cala allaahi alle korkiisa kadibaa been baanu ilaahay ku abuurannay oo ilaahay waa ku been abuurannay in cudnaa haddaanu ku soo noqonno fii millatikum diintiinna qad iftaraynaa cala allaah alle korkiisa waxaanu ku abuurannay kadibaa been in cudnaa haddaanu ku soo noqonno fii millatikum diintiinna bacda id najaana allaahu ilaahay markuu naga badbaadiyey dabadeed minhaa miladiinna iyo diintiinna wamaa yakuunu mana ahaanayo oo lana annaga noo ahaan maayo ay maa yembagii lana mid noo habboon oo noo cunanta ma aha an nacuuda inaannu ku soo noqonno fiihaa miladiinna inaannu dib ugu soo noqonno ilaa an yashaaa allah alla inuu doono mooyaane allihii rabbunaa rabbigaya ahaa wasica waa ka ballaadhay rabbunaa rabbigayo kulla shayin wax walba cilmaa min jihati cilmi xagga cilmiga wax walba rabbi waa uga ballaadhay oo waa koobay cilmi ahaan cala allaahi ilaahay korkiisa uun baanu laa calaa gayrihi cid kale maahee tawakalnaa tala saarannay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow iftax na kala xukun baynanaa annaga iyo wa bayna qowminaa reetolkayo annaga iyo qoomkayaga ay allahayow na kala xukunoo na kala saar bilxaqi xaq allahayow nagu kala xukun oo cidda xaqa ku taagan u gargaar cidda baadilka waddana halaag wa anta adigu allahayow khayru lfaatixiina inta wax kala xukunta ka u khayr badan baa tahay haadihi alaayaat waxay ku tilmaameen kuwii madaxyaweynta ahaa goodii iyo hanjabaaday u soo jeediyeen shucayb iyo intii raacday oo waxay yidhaahdeen wallee adiga iyo inta ku raacdayba waanu ku barabixin oo dalkayaga waanu kaa mastaafurin ama dibbaad ugu soo laaban diintayada halkan culimmadu waxay yidhaahdeen aw latacuudunna cawdka ama noqoshada waxaa loo adeegsadaa shay qofku markii hore ku jiray oo uu ka tegey inuu dib ugu soo laabto nebi shucaybna calayhi salaam sida saxda ah marnaba milladooda ma haysan oo ilaahay baa ka dhowre ambiyadu gaalnimo iyo shirki inay ku dhacaan marka kol haddaanu milladooda hore ugu jirin aw latacuudunna maxay u leeyihiin waad ku soo noqon jalaaludiin asuyuuti waxa uu jalaaliinka ku odhanayaa waqallabuu fi lkhitaabi aljamca cala alwaaxidi waxay ku xoog roonaysiiyeen oo ay qaalib yeeleen xagga jamaca yacni hadalka ay la hadlayaan shucayb waxay xoog badiyeen oy qaalib yeeleen jamaca oo mufradka ay ka qaalib yeeleen oo waa min baabi taqliib waana asluub carabi oo fasiixa in waxa weeyaan labada shay ama ashyaada dhinac la xoog badiyo oo waxa weeyaan xukumka la siiyo waxau idhi lianna shucayban lam yakun fii millatihim qatu waayo nebi shucaybu weligii milladooda kuma sugnayn markaa jamaca ay yidhaahdeen aw latacuudunna waa min baabi taqliib baabu taqliib waxaa looga jeedaa macnaha wuxuu ku dhacayaa oo loo jeedaa dadka shucayb la socda ee shucayb ma aha waayo shucayb horena uma haysan dibna ugu noqon maayo marka muraadku cidda khitaabka lagu xoog badiyey la qaalib yeelay waa jamacii oo waa kuwa shucayb la socda ee shucayb ma aha wa calaa naxwihi ajaaba shucayb markuu u jawaabayeyna baabu taqliibkii ay kula hadleen laftiisunbuu ugu jawaabay oo iyagu siiqadii jamac ee ay kula hadleen unbuu isna ku jawaabay marka muraadkuna waxa weeyi uun waxa weeyaan in kuwa shucayb la socda ayaa dee markii hore milladooda haystay ee shucayb ma haysan markaa latacuudunna jamacu cidda uu ku dhacayaa waa man kaana maca shucayb walaysa shucayban shucaybna tii lafteedun buu ugu jawaabay oo marka uu leeyahay wamaa yakuunu lanaa an nacuuda fiiha ilaa an yashaaa allahu rabbuna qasadku waa uun dadkii la socday inaanay dib milladooda ugu noqon doonin xagga icaadada iyo noqodka marka la cabiro ee isagu dee marnaba tooda ma soo marin soona mari maayo jamalkuna waxau odhanayaa wamaa yakuunu lana an nacuuda fiiha ilaa an yashaaa allah tacliiqa mashiicada marka uu ka warramayo yacnii nooma cunanto inaanu ku noqonno miladiinna alla oo doono mooyaane waxau odhanayaa ee ilaa fii waqti mashii'ati illaahi daalik yacni xilliga alla arrinkaa uu doono mooye xilli kale ku noqon mayno wuxuu markaa jamalku odhanayaa wa haadaa mutasawarun fii xaqi man cadaa shucayban arrinkaana waxaa la tasawuri karaa uun oo arrinkaasi ka suuroobaa uun ciddii aan shucayb ahayn fa ina alambiyaaa laa yashaau allahu dalika lahum waayo ambiyada ilaahay sidaa u dooni maayo liannahu casamahum waayo waa ka dhowray gaalnimo inay galaan oo waa macsuumiin marka sheekhu waxa uu tilmaamayaa ilaa an yashaaa allaahu waxay uun ku dhacaysaa mashiicadaasi ciddii shucayb ka soo hadhay ayay suurtagal tahay in loo doono oo la qadaro oo saase ay ku dhacdo laakiin marnaba shucayb iyo ambiyada ilaahay u dooni maayo inay gaalnimo galaan oo kama suurtowdo oo ambiyadu waa macsuumiin marka khulaasadu waxay tahay uun cidda ay mutasawarka ka tahee laga suuraysan karo ama ay ka suurto gashaa mashiicada lagu xidhayo iyo icaadada ama cawdada iyo noqodkaba waa un man cadaa shucayban walaysa shucayban waa ciddii shucayb ka soo hadhay ee la socotay ayay ka suurto gashaa oo dee kuwaasi macsuumiin ma aha oo inay ridoobaan ay diinta ka laabtaan waa wax suurtagala laakiinse shucayb oo nebi ilaahay oo macsuuma kama suurtowda weeyaan macnaha iyo muraadka culimada qaarna waxay yidhahdeen latacuudunnadani waa latasirunna oo cawdkii noqoshadaba maahee yacni waad ahaan doontaan weeyaan milladayada waad noqon doontaan laakiin rujuucii noqoshada ahayd ee cawdada yacni caada yacuudu cawdan maaha rujuucii ee waa sayruura oo waa noqon doontaan aw latacuudunna ay latasirunna haddii sidaa la yidhaahdana falaa ishkaal marka wax ishkaali ma jiro laakiin noqodka sidiisa haddii loo macneeyo waxa uun la odhanayaa waa jamaca la socda ayay ka suurowdaa yacni mashiicada lagu xidhayo ee isaga ma aha cidda markii hore milada haysatay leeyihiin waad ku soo noqon doontaanna dee waa man kaana maca shucaybin oo qowmkiisa ah ilan gaalnimo waa soo mareen qowmku laakiinse isaga ma aha wa qaala almalaw madaxyaweyntii waxay yidhaahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmih shucayb qowmkiisa ka mid ah ay qaala bacduhum libacdin iyagoo wada hadlayaa waxay isku yidhaahdeen lain itabactum wallaahi yo lain itabactum wallaahi haddii aad raacdaan shucayban shucayb innakum idinku idan kolkaa haddii aad raacdaan la khaasiruuna kuwa khasaaraatiin if iyo aakhiraba fa akhadatum dabeed waxa qabatay alrajfa gariirkii iyo gilgilashadii dhulka waa azalzalatu shadiida dhulka ayaa la ruxmay oo la gariiray fa akhadathum alrajfa waa jawaabu ducaa'i shucayb ducadii nebi shucayb jawaabkeedii weeyaan oo la aqbalay rabbana iftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiina ilaahay waa kala xukumay oo cadowgiisii waa kaa halaagay fa akhadathum waxa qabatay qowmu shucayb alrajfa gariirkii iyo gilgilashadii dhulka ayaa qabtay oo dhulka ayaa la gilgishay fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen fii daarihim guryahooda dhexdoodii bay noqdeen jaasimiina ay baarikiina cala arukabi mayitiin iyagoo jilbaha u daatoo baktiyey ayaa guryahooda dhexdoodii ay ahaadeen allah waxau ihi aladiina kuwii kadabuu beeniyey shucayba nebi shucayb kaan lam yaqnaw sida jalaalaynku uu soo qadarayo ay kaannahum waxabad moodaa lam yaqnaw inaanay kuba nagaan fiihaa guryahoodiiyo degaanadooda weligoodba inaanay degin oonay kuba nagaan baad mooddaa ay kaannahum lam yuqiimuu fiiha yacni inaanay weligoodba degin siday u baabi'een ee raadkooda loo tirtiray ayaabad mooddaa aladiina kuwa kadabuu beeniyey shucaybaa shucayb kaanuu waxay ahaadeen hum iyagu alkhaasiriina kuwa khasaaray fii aakhiraba fatawallaa dabeed waa ka jeestay shucayb canhum iyaga wa qaala waxaanu idhi yaa qowmi qoomkaygiiyow laqad ablaqtukum ma qabla alcadaab buu yidhi mise bacda alcadaab labadaba culimmadu waa yidhaahdeen laqad ablaqtukum waxau idhi qoomkaygiiyow laqad ablaqtukum wallee waa idin soo gaadhsiiyey risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisuu ii soo dhiibay allayleh waa idin soo gaadhsiiyey wanasaxtu lakum waanan idiin nasteexeeyo waan idinla teliyey fa kayfa aasaa sideen haddaba ugu qoomamoodaa u qoomamoon maayee calaa qawmin ay calaa ihlaaki qawmin qolo halaagidooda qoladaasoo kaafiriina gaalo ah waxa uu yidhi allah ilaahay xilkaygii waa guto waa idinla teliyey idinkaasa taladaydii qaadan waayey kolse haddii laydin halaagay sideen ugu murugoodaa gaalo la halaagay u murugoon maayo weeyaan macnuhu allah waxau idhi wamaa arsalnaa maanaan dirin fii qaryatin ay ilaa qarya magaalo umaanaan dirin min nebiyin ay nebiyaa nebi magaalo iyo degaan dad degan umaanaan dirin oo fakadabuuhu dabeed markaa aan u diray dabadeed ay beeniyaan yacni rasuul magaalo iyo dad degan umaanaan dirin oo dabeed markaa ay beeniyaan ilaa haddaanu u dirase oo ay beeniyaan akhadnaa waanu qabannaa ahlahaa qaryadaa ehelkeeda bilba'saa dhibaato ayaanu ku qabannaa faqri iyo caydhnimo ah iyo waddaraa dhibaato cudur ah ayaanu ku qabannaa lacallahum yadarracuuna likay yadarracuu si ay alle isugu dhiibaan oo waxa weeyaan isugu dulleeyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isugu dhuldhigaan suma badelnaa dabeed waxaan ugu bedelnaa makaana sayi'ati marka la dhibaateeyo ee la qabto kadib waxaan ugu bedelnaa makaana sayi'ati xumaanta meesheedii halkii dhibaatada iyo caydhnimada iyo cudurka iyo culayska uu ka haystay waxaan ugu doorinaa ama ugu bedelnaa alxasanata wanaag baanu ugu bedelnaa oo yacni caafimaad iyo cuudba waa ugu bedelnaa oo caydhnimada cuud baanu ugu bedelnaa iyo xoolo cudurkana caafimaad xataa cafow ilaa ay bateen oo ay fara bataan oo wa qaaluu ay yidhaahdeen qad massa waxa taabatay aabbaa'anaa aabbayaashayo addarraa'u dhibaatadii baa taabatay iyo wasarraa'u barwaaqadii iyo ladnaantii fa akhadnaahum dabeed waanu qabannay baktatan si kada ah oo kadisaannu u qabannay walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareensanayn wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin ilaa akhadnaa waxaa jalaalaynku soo qadaraya wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin fakadabuuhu yacnii magaalo nebi uma diro oo dabeed ma beeniyaan ilaa hadday taasi dhacdose dee cuquubaannu ku qabannaa adduunyo marka jamalku marka uu sii caddaynayo fakadabuuhuda waxau odhanayaa jamalku uu futuuxaatulilaahiyaha ku odhanaya lianna qowlahu ilaa akhadna ilaa aakhiriha laa yataratabu cala alirsaali wa inamaa yataratabu cala aladii qadarah wuxuu jamalku odhanayaa waxa suyuudi u qadaray fakadabuuhu waayo odhaahda alla uu yidhi ilaa akhadnaa ahlaha oo in la cadaabayo oo la ciqaabaya ah kama ratib mayso kama dhalanayso diridda nebiga la dirayo waxayse ka ratibmaysaa oy ka dhalanaysaa beeninta ay rasuulka beeniyeen marka fakadabuuhu waxaa loo soo qadaray waata ay ka ratibmayso akhadnaa ahlaha ee cuquubadiiyo cadaabka uu ku soo degayo ilaa haddii kale waxaa la moodi lahaa wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin ilaa akhadnaa in irsaalka ay ka dhalatay dee cuquubada lagu qabtay muraadkuna sidaa ma aha ee waxaa loo ciqaabayaa waa markay fakadabuuhu rasuulkii loo diray ay beeniyeen sidaasaa loogu soo ugu soo qadaraya jalaalaynku fakadabuuhuda ilaahay dabeed wuxuu tilmaamay dhibaatadii in dheef iyo wanaag loogu bedelay ilaa ay farabateen oo ay yidhaahdeen aabbayaashayaba dhib iyo dheefiba ku dhacday wuxuu jalaalaynku odhanayaa ay qaaluu kufran linnicma hadalkaa waxay u yidhaahdeen nicmada iyagoo ka gaaloobaya ayay yidhaahdeen qad masa aabaa'ana adaraa'u waasaraa'u kamaa masana waxay odhanayaan sidaa anna kaba dhibtiyo dheeftuba ay noo taabatay noogu dhacday unbaa aabbayaasheedii horena dhib iyo dheefba ay u soo mareen wa haadihi caadatu dahri waxay odhanayaan waa caado soo jireeno oo zamankiiyo xilligu u wato walaysat bicuquubatin min allah cuquubo ilaahay ka timidna ma aha fakunuu calaa maa antum calayh diintiinna iyo dhaqankiinna haysto ku adkaada oo ha ka tegina saasay isku odhanayaan marka way farabateen hadalkanna way yidhaahdeen kufran linicma oo dhibaatadan iyo dheeftan lagu imtixaamayo ee waajibku ahaa inay ku waantoobaan ayay leeyihiin waa caado soo jireena wax cusub ma aha wax xagga alle ka yimidna ma aha caado iska soo jirta bay ahayd dhib iyo dhaafiba inay dhacdo oo iska caadiya diintiinna haysta taasi markay dhacday ayaa waxaa ka ratibmay dee fa akhadnaahum baktatan wa hum laa yashcuruuna wanaaggii loogu bedelay markay rabbi ku mahadin waayeen markay ka gaaloobeen nicmadii ay yidhaahdeen waa caado soo jireena dhib iyo dhaafiba inay dhacdo ayaa markaasi kada a loo qabtay allah waxau ihi wamaa arsalnaa maanaan dirin fii qaryatina ilaa qarya magaalo umaanaan dirin min nebiyin nebi oo fakadabuuhu dabeed may beenin yacnii intaanu qaryo rasuul u diro may dhicin markaa inay beeniyaan ilaa hadday taasi dhacdase akhadnaa waanu qabannaa ahlahaa ehelkeeda bilba'saa dhibaato caydhnimo iyo faqriyaannu ku qabannaa iyo waddaraa dhibaato cudur iyo marad ah maxaanu ugu qabannaa oo xikmadda iyo ujeeddadu ay tahay lacallahum yadaracuuna likay yadaracuu ta'dii baa xadfan ay yatadaracuu macnaha si ay rabbi isugu dhiibaan oo isugu dhul dhigaan oo ilaahay u baryaan ayaannu sidaa ugu samaynay suma badelnaa dabeed waxaan ugu bedelnay makaana sayi'ati xumaanta meesheedii waa dhibaatadii ku dhacday alxasanata wanaag oo dheef iyo caafimaad iyo cuud baanu ugu bedelnay xataa cafow ilaa ay bateen oo wa qaaluu ay yidhaahdeen qad massa waxa taabtay aabbaa'anaa aabbayaasheeba waxa hore u taabtay addaraa'u dhibaatadii iyo wasaraa'u barwaaqadii lagu farxayeyba fa akhadnaahum dabeed waanu qabannay sidaasi markay dhacday baktatan si kada ah walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareemayn oo aanay is ogey allah waxau idhi walow anna ahla alquraa magaalooyin ehelka ku nooli haddii ay aamanuu rumayn lahaayeen oo wattaqow alle ay ka biqi lahaayeen lafataxnaa waxaanu u furi lahayn calayhim korkooda barakaatin barakooyin ayaanu min asamaa xagga sare ee samada uga furi lahayn iyo waalardi xagga hoose ee dhulkaba oo raxmaadka samada waa u soo dejin lahayn baadka iyo nabaadka arladana waa u soo bixin lahayn walaakiin ha yeeshee kadabuu waa beeniyeen oo fa akhadnaahum dabeed waanu qabannay bimaa bisababi maa shay sababkii baanu ku qabannay kaasoo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada afa aamina miyay ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka ehelkooda ku nooli an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabka yagu bayaatan ay leylan goor habeennimo walxaal hum iyagu naa'imuuna ay hurdaan aw amina miyayse ka aamin noqdeen ahlulquraa magaalooyinka ehelkooda ku nooli an yaatiyahum inuu u yimaado ba'sunaa cadaabka yagu duxaa goor barqina walxaal hum iyagu yalcabuuna ay ciyaarayaan afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen makra allah ilaahay dhagartiisa iyo qabashadiisa miyay ka aamin noqdeen falaa yaamanu kama aamin noqdo makra allah alle dhagartiisa iyo qabashadiisa kama aamin noqdo ila alqawmu qolada mooyaane alkhaasiruuna khasaaray kuwaasunbaa ka aamin noqdoo isdhigta haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa sunnada ilaahay waxay ku dareertoon bedelmayn in istiqaamadiyo toosnaantu ay sababto barwaaqadiyo ladnaanta adduunyo in xaqa laga baydho iyo dembiguna uu sababo culayska iyo dhibaatooyinka adduunyo wa an law istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maa an hadaqa ilaahay baa yidhi hadday ku toosnaan lahaayeen dariiqada islaamka ee xaqa ah waxaanu waraabin lahayn roob dhibic iyo waaweyn oo mahiigaan ah macnaha nicmo iyo barwaaqo ayaanu waxa weeyaan ugu nicmayn lahayn markaa toosnaanta barwaaqo iyo ladnaan iyo dheef adduunyo lagu hela iyo mid aakhiraba in xaqa laga baydhana cuquubo adduunyo iyo cadaab aakhiraba waa lagu mutaystaa waxaa kaloo muhiim ah an yakuuna alcabdu bayna alkhawfi waalrajaa addoonku inuu u dhexeeyo cabsi iyo rajo oo raxmadda rabbina uu dhinac ka rajeeyo aanu ka quusan isagoo u camal falayo oo samaynayo wuxuu ku mutaysan lahaa cadaabka allana uu ka cabsoodo aanuu isdhigan isagoo iska ilaalinaya wixii cadaabu ku gelayo labadaa dhinac iyo labadaa garab inuu u dhaxeeyo ayaa muuminka waajib ku ah kabaa'irta iyo macaasida waaweynna waxaa ka mid ah alamnu min makri illaah inuu ruuxu isdhigto oo aanu meeshaba soo dhigan dembi iyo wixii macsiyo uu galo in lagu cadaabi karo inaanu meeshaba soo dhigan janno inuu iska qorshaysto cadaab iyo naarna aanu ka cabsoon waa min waa alamnu min makri illaaho waa dembi weyn makriguna waa sifaadka muqayadka ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala loogu tilmaamo ama loogu sifeeyo calaa jihati almuqaabalati waalmujaazah inuu rabbi ku sameeyo cidda mutaysatay uu kula dhaqmo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ciddii makri iyo dhagar samaysa ayaa dhagarta iyo dabinka ay dhigeen mid ka weyn uu u dhigaa waana inuu yacni qofkii laga qabto meel aanu iska dareemayn makrigu oo aanu iska filanayn marka inta loo seeto dheereeyo oo nicmada iyo barwaaqada lagu afrogo ayaa isagoo isdhigtay cadaab iyo cuquuba ay ku soo degaysaa haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka baqan waayo allah waxau yihi awalam yahdi ay awalam yatabayan yahdi bimacnaa yatabayan iyo yubayin labadaba waa lagu macnayey marka yatabayanta haddaynu maro awalam yahdi ay awalam yatabayan miyaanu u caddaan liladiina kuwii yarisuuna dhexlaya alarda arlada min bacdi ahliha ay min bacdi ihlaaki ahliha ehelkeeda halaagistii la halaagay dabadeed yacnii arlada ehelkii ku noolaa markii la halaagay kadib kuwa uga dambeeyee dhexlayaa miyaanay kuwaa u caddaan an low nashaa'u anta mukhafafo ka dhig isamkeedana damiiru sha'ni maxduufe an low nashaa'u annahu ana alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku yahay low nashaa'u haddaanu dooni lahayn ay isaabatahum oo mutacallaqa mashiicadana sida in badanina soo martay waxa ka dambeeya ama ka horreeyaa laga fahmaaye jawaabka lowda oo asabnaahum isaabada laga fahmo ayaa mutacallaqii mashiicadana noqonaya oo kuwaa miyaanay u caddaan an low nashaa'u anna alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku yahay low nashaa'u haddaanu dooni lahayn ay isaabatahum inaannu iyagana ku haleello halaag iyo cadaab dembigay sameeyeen sababkiisa yacni inaannu cadaab ku ridno haddaanu dooni lahayn hee asabnaahum waa jawaabka lowde inaannu ku asiibi lahayn cadaabka bidunuubihim bisababi dunuubihim dembiyadooda dartood inaannu cadaab ugu haleeli lahayn macnaha miyaanay garan oonay u caddaan in sidii kuwii ka horreeyeyba loo halaagay iyagana halaagooda haddaanu doonno inaannu cadaabkooda ku halaagi lahayn macnaha weli lama halaagin oo isaabadu ma dhicin laakiin miyaanay u caddaan oonay kuwaan toobin kuwii ka horreeyey oo aanay ogeyn iyagana isaabadooda haddaanu doonno inaannu ku asiibi cadaab faacilka markaa yatabayan waxa la yidhi waa mastarka laga dhalaalinayo an iyo waxa ka dambeeyo jawaabta lawda ah waa asabnaahum eh marka macnuhu waxa uu noqonayaa sida jamalkuba uu futuuxaadka ku tilmaamayo ee awalam yahdi liladiina yarisuuna alarda min bacdi ahliha miyaanay u caddaan kuwa arlada dhaxlaya kuwii ehelkeeda la halaagay dabadeed faacilkii yatabayan baa weli maqane an low nashaa'u asabnaahum waxaa caddaanaya waa kan marka macnuhu waxa uu noqonayaa yacnii faacilka yatabayan waa mastarka laga dhalaaliyo an iyo waxa ka dambeeya oo isaabada ah marka miyaanay u caddaan ay isaabatunaa lahum bilcadaabi yacnii inaannu ku haleelayno cadaab oo ku ridaynaa miyaanay u caddaan low shi'na alisaabata haddaannu isaabadaa doonno marka isaabatunaada asabnaahum taa laga soo dhalaalinayee masdarka ah waa faacilkii yatabayan oo sidaasuu jamalkuu soo qadaraya ay isaabatunaa lahum bilcadaabi low shi'na alisaabata marka isaabadu marna waa faacil marna waa mafcuul mar waa faacilo yatabayanta faacilkeedu waa isaabatunaada halkan laga soo dhalaaliyey marna waa mafcuulo mashiicada mutacallaqeedu waa isaabada oo ay low shi'na alisaabata isaabadaa haddaanu doonno inaannu asiibi lahayn miyaanay ogeyn oonay u caddaan muraadku waa sidaa haddii yubayin lagu macneeyo yahdidana iyada faacilka damiir alle loo celinayo ayuu noqonayaa oo awalam yahdi ay awalam yubayin ay huwa ay illaahu ilaahay miyaanu u caddayn liladiina kuwa yarisuuna dhaxlaya alarda arlada min bacdi ahliha ay min bacdi ihlaaki ahliha ehelkeeda marka la halaaga dabadeed kuwa arlada dhaxlaya ee u hadhaya miyaan alla u caddayn maxay an low nashaau asabnaahum bidunuubihim ay ana alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku yahay low nashaa'u haddaanu dooni lahayn ay isaabatahum yacni inaanu cadaab ku haleelle haddaanu dooni lahayn asabnaahum inaanu ku haleeli lahayn cadaab bidunuubihim oo bilcadaabina way qadaran tahay inaanu cadaab ku haleeli lahayn bidunuubihim bisababi dunuubihim yacni dunuubtay galeen darteed inaanu cadaab ugu haleeli lahayn haddaanu haleelidaa doonno miyaan yacni ilaahay tabaaraka wa tacaala u caddayn ama iyagaba aanay u caddaan waayo yatabayan iyo yubayin ayaa labadaba lagu macnayn karaa yahdida wanadbacu waanu daboolaynaa jumladan haddaba laguma cadfi karo jumladan hore allow nashaau asabnaahum bidunuubihim oo wanadbacu wowda caatifaha ka dhigin istinaafiye ka dhig waayo waxa ka dhalanaysa haddii jumlada hore lagu cadfo in dabcigan quluubtuna aan u dhicin sida isaabaduba aanay u dhicin ila isaabadu may dhicin oo cadaab laguma haleelina waxaa la leeyahay miyaanay u caddaan oo kuwii hore aanay yacni ka fahmin in haddaanu iyagana doonno inaanu halaagna aanu halaagi lahayn halaagiisa weli ma dhicin oo wanadbacu aanu dabooli lahayn haddaad tidhaahdo waxaa la moodayaa sidaanay isaabadu u dhicin dabciguna inaanu u dhicin dabciguna waa dhacayoo quluubtoodu waa matbuucatun calayha bikufrin gaalnimaa lagu daboolo waxba maqli maaya marka dabcigu waa dhacay marka haddaad dee jawaabka lowda ku cadafto waxaa la moodayaa kanna inaanu dhicin muraadkuna sidaa maaha marka jumlada ha raacina ka gooso jumlo cusub oo hor loo la bilaabanaya ka dhigo wanadbacuna waa mudaaric bimacna almaadi ah oo wanadbacu ay watabacnaa waanu daboolay calaa quluubihim gaalada qalbiyadooda waa daboolay oo daboolku waa dhacay oo fa hum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan xaqa ay samaaca qabuulin wa tadabburin maqal ay u fiirsanayaan oo wax ku qaadanayaan maqli maayaan marka maqalka laga anfiyey waa maqal gaara ee maqalkii caamka ah ma aha waayo maqalka caamka ah dee gaal iyo muslimba wixii dhagaqabaaba dhegihiisa wixii kusoo dhaca dee waa maqlaya waana dhegaysanaya laakiin kani waa kii khaaska ahaayo waa samaacu lqabuul walow dhegahooda haba ku maqlaan laakiin qalbiga ka maqli maayaan kuwaan toobi maayaan waxna ku qaadan maayaan allah waxau ihi tilka taasi alqura ee magaalooyinka ah waa bayaane naqusu khabarka halkaa rid ismu ishaaraha khabarkiisa naqusu jumlada rid marka tilka taas alquraa ee magaalooyinka ah quraa qowmi nuuxin wahuudin wa saalix wa luud wa shucayb yacni ummadaha lasoo sheegay yacni magaalooyinkoodii iyo degaanadoodii oo dhan ayay ku rumoobaysaa marka tilka taas alquraa ee magaalooyinka ah naqusu waanu kaaga warramaynaa calayka korkaaga nebi muxamedow min ambaa'ihaa ay shay-an min ambaa'ihaa wax wararkeeda ka midaanu kaaga warramaynaa walaqad jaa'ahum wallaahi laqad jaa'ahum way u timid yacnii degaanadaas iyo ummadahoogiiba way u timid rusuluhum rusushoodii waa u yimaadeen oo bilbayinaati mucjizooyin iyo xujooyin cadcad ayay ula yimaadeen famaa kaanuu mabay ahaanin markaa liyu'minuu kuwii rumaynaya may ahaanin bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu hore waxay hore u beeniyeen mucjizaadku markay u yimaadeen kuwa rumaynaya may ahaanin oo jamalku waxau odhanayaa famaa kaanuu liyu'minuu bimaa kadabuu min qabl ay maa kaanuu liyu'minuu cinda maji'ihim bilmucjizaat bimaa kadabuu min qabli maji'ihim bilmucjizaati bal istamaruu cala alkufri macnaha may ahaanin kuwa rumaynaya markii mucjizaadka ay rusushu ula yimaadeen waxay horeba u beeniyeen intaan mucjizooyinku u iman ka hor bal waxay sii daa'imeen oo ku madaxadaygeennun gaalnimaday horeba u galeen oo bimaa kadabuu min qablu waa markii ugu horraysay rusushu u timidba qacdii hore iyo bilowgii horeba dee waa beeniyeen rusushu markii mucjizaadkii ay ku xujaynayeen ula yimaadeenna sidii unbay u beeniyeenoo beenintii ay usii daa'imeen oo macnuhu waxa weeyaan dee beenintii ay markii horeba beeniyeen qabla almucjizaat bacda almucjizaatna tii unbay sii wateenoo may rumayn marka labada beeninood waa sidaasay kala yihiin qabla almucjizaat iyo bacda almucjizaat wallaahi laqad jaa'atum waxaa u timid ummadaha iyo dadkaasi rusuluhum rusushoodii bilbayinaat mucjizooyin cadcad bay ula yimaadeen famaa kaanuu mabay ahaanin liyu'minuu kuwii rumaynaya bimaa kii kadabu ay beeniyeen min qablu hore kuwan yacnii umamkan iyo dadkani rusushay hore u beeniyeen mucjizaadka intaanay u keenin ka hor mucjizaadka dabadoodna kuwa rumaynaya may ahaanin ee gaalnimadoodii unbay kusii sugnaadeen allah waxau yihi kadalika ay midla dalika atabci daboolka kuwa qalbiyadooda la daboolay oo kale ayaa yadbacu allahu alla u daboolayaa calaa quluubi alkaafiriina kuwa gaalada ah qalbiyadooda wamaa wajadnaa umaanaan helin liaktharihim badidooda kuwa gaalada ah min cahdin ay min iifaa'i cahdin ballan oofinteed umaanaan helin oo ballantay hore u galeen fii sulbi abiihim aadam fii caalami darri alastu birabbikum qaaluu balaa ballantii halkaa ay ku galeen iyo ballamihii ka dambeeyey toona wax ballana oy oofiyeen umaanaan helin marka marka lagu loo jeedo kuwa gaaladee dee rususha dariiqoodii ka baydhay agariyaduna waa bimacna alkulli uun wamaa wajadnaa umaanaan helin liakarihim kuwaa badidooda haddii sideeda loo daayana macnaha intii badnayd ayaa gaalowday oo dee rususha beenisoo xaqa ka baydhay in yarina waa rumaysay waayo had iyo jeer wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin inta badan ayaa dee xun inta yarina waa inta hanuunsan wamaa wajadnaa umaanaan helin liaktharihim yacni kuwaa badankooda umaanaan helin min cahdin ay min iifaa'i cahdin ballan oofinteed ay oofiyaan umaanaan helin oo ballankoodii alle iyo rusushaba ay la galeen horaysiya dambaysaba way baajiyeenoo may buuxin wa in wajadnaa intu waa mukhafafo oo isamkeeda damiiru sha'ni loo soo qadaraye e wa in wajadnaa ay wa inahu wa ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinkuna waxau yahay wajadnaa waxaanu ku ogaanay akharahum bedidooda la faasiqiina kuwa daacada rabbi ka baxay ayaanu ku ogaanay uma bacanaa dabeed waxaanu diray baa alla u yihi min bacdihim ay min bacdi arusuli asaabiqiin rusushaa hore dabadood nuux yahuud iyo saalix iyo luut iyo shucayb iyo rusushaa hore dabadood waxaanu soo diray muusa nebi muuse oo biaayaatina mucjizaadkayagii baanu la soo diray oo ilaa fircawna fircoon xaggiisaanu usoo diray iyo wa malayihi qowmkiisii mala maanta culimmadu waxay yidhahdeen waa min itlaaqi lbacdi wa iraadati lkulli qoomka badhkii baa la cabbiray oo intii madaxyaweynta ahayd kulligood baana loo jeedaa oo madaxyaweynta gaar ahaan looguma soo dirine qoomkao dhan baa loo soo diray laakiin intii agtooda ugu mudnayd marka la xusay inta kalena waa soo hoosgelaysaa fa dalamuu markaa fircawn iyo qoomkiisii ayaanu usoo diray nebi muuse fa dalamuu dabeed waa dulmiyeenoo waa ka gaaloobeen bihaa aayaadkii yacnii aayaadkii bihaadu aayaadkaa damiirku u noqonayaaye waa dulmi faleenoo waa ka gaaloobeen oo jalaaludiin asuyuuti waxau odhanayaa fadalamuu ay fa kafaruu biha wuxuu ishaarayaa markaa inuu yahay baabu tadmiin baabkii ficil ficil kale macnihii la dhansiinayay oo maanta dalami maadaama ay ba ku gudubtay macnaa kafare ayaa la dhansiiye oo laga macnaynayaa markaa fa dalamuu waa dulmi faleenoo waa ka gaaloobeen biha aayaadkii waa ka gaaloobeen ee fandur bal eeg kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmufsidiina kuwa wax fasahaadiye cidhibtoodii balalkay ku dambaysay eeg si aad ugu waantoodo wax ugu qaadato wa qaala muusa nebi muuse waxau ihi yaa fircawnu fircawnow innii anigu rasuulun ay mursalun mid la soo diraanahoo min rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda xaggiisa laga soo diray xaqiiqun ay ana xaqiiqun anigu waxaan mudanahay oo dhab ah waa marka xaqiiq laga dhiga khabar mubtadiisi maxduufi oo ana xaqiiqun ama xaqiiqun calaya sida qiraa'ada kale tahay xaqiiqun calaya korkayga waxa ku dhaboobo waajib ku ah oo ku sugan ay maxquuqun calaya faciilo bimacnaa mafcuula xaqiiqun ay maxquuqun calaya korkayga waxa lagu sugay oo lagu waajibiyey oo ku dhaboobay allaa aquula biallaa aquula inaanan ka odhan cala allah alla korkiisa ila alxaqa xaq mooye wax kale inaanan ka odhan ama xaqiiqun waxa dhaboo hubaalah calaa allaa aquula inaanan ka odhan cala allaahi alla korkiisa inaanan ka odhan ila alxaqa xaq mooye wax kale inaanan ka odhan ama ana xaqiiqun anigu waxaan mudanahay oo dhab ah calaa anlaa aquula inaanan ka odhanayn cala allaahi alle inaanan ka odhanayn baan mudanahay oo dhab ah ila alxaqa xaq mooye wax kale alle inaanan ka sheegay qad ji'tukum dhab ahaantii waa idinla imid bibayinah mucjiso cad baan idinla imid oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ayaan idinkala imid ee fa arsil dir fircawnow maciya aniga la jirkayga dir banii israa'iila nimankan reer bani israa'iil ee dullaysatee daciifsatay dir oo isoo raaci dhulkii barakaysnaa iyo shaam aan ula kacee soo daayo oo isoo raaci qaala waxa uu ku yidhi fircawn in kunta haddaad ahaatay muusow ji'ta mid la yimid biaayatin aayad mid la yimid haddii aad tahay fa'ti balla kaalay bihaa aayadda in kunta haddii aad ahaatay min asaadiqiina kuwa ka run sheegaya waxa uu sheeganaya haddaad tahay bal aayadda iyo calaamadda tusinaysa rasuulnimadaad iyo mucjisadaad haysata keen fa alqaa dabeed waa tuuray muuse casaahu ushiisii ayaa uu tuuro uu dhulka ku riday fa idaa hiya idaadu waa fujaa'iye oo waa waxa markiiba dhacee fa idaa hiya waaba iyadoo ushii markiiba sucbaanun mas ah maskoo mubiinun ay bayinun cad oo masnimadiisu ay caddahay oon caad saaray wanasaca waa soo siibay muuse yadahu gacantiisiina halkaa kilinkiladuu ka soo saaro oo ka soo siibay fa idaa hiya waaba iyadoo markiiba gacantiisiina baydaa'u cad oo iftiimaysoo dhalaalaysa oo linnaadiriina kuwa eegaya u cad waaba gacantii caadiga ahayd oo caddaan wirwidhaysa oo dhalaalaysa oo ifaysa qaala waxay yidhaahdeen almalow madaxyoweyntii oo min qowmi fircawn fircoon qowmkiisa ka midii waxay yidhahdeen inna haadaakani oo muuse ila saaxirun waa sixiroole caliimun weliba aada u cilmi badan oo sixirka xoog u yaqaana sixiroolaho yuriidu doonaya an yukhrijakum inuu idinka bixiyo min ardikum dhulkiinna inuu idinka bixiyana doonaya ee famaada ta'muruuna maxaad ku talinaysaan yacnii qowmu fircawn iyo fircoon ayaa hadalkaa iskule iyagoo tashanaya oo leh kani waa saaxire maxaad ku talinaysaan ama mele iyo madaxyoweyntii baa le iyagoo fircoon la hadlaya oo iyagiina dee wada hadlaya famaadaa ta'muruuna markaa khitaabku ama waa fircoonoo jamcuna waa litacdiim ilan way weynaynayaanoo ilaah baabay ka dhiganayaan ama waa dhammaantood ayaa khitaabku ku socdaayoo iyagaa wada tashanayoo leh war maxaad amraysaan oo ku talinaysaan ninkan arrinkiisu waa kaas qaaluu waxay yidhahdeen markaa iyagoo taladii ku hadlaya oo talinaya arjih fircawnow ninkan muuse arrinkiisa dib u dhig arjih bimacnaa admichuna waa lagu fasiray damac geli wax u ballanqaad bal inuu ka joogsado wuxuu wado laakiin waxaa awlaa macnaha irjaagu inuu yahay ta'khiir iyo dibdhigisoo macna alirjaaga waxaa laga keenay murji'adaba liannahum arjacu alcamala can iliimaan camalkay ka dibdhigeen iimaanko ay yidhaahdeen soo geli maayo aayaddii kale suuratu laxsaabna turji man tashaa'u minhunna macnaha irjaagan iyo dibdhigistan uu ahaa marka macnaha raajixii waa dibdhigiste qaalu waxay ku yidhahdeen arjih ninkan muuse arrinkiisa dibdhig dib inoogu dhig isaga iyo wa akhaahu walaalkiiba wa arsil waxaad u dirtaa filmadaa'ini magaalooyinkana waxaad u dirtaa xaashiriina dad ka soo ururiya sixiroolayaasha ya'tuuka haddaad sidaa samayso way kuula iman oo way kuu keeni bikulli saaxirin sixiroole dhammaantii sixiroolahaasoo caliimin cilmi badan oo sixirka aada u yaqaana wa jaa'a waa yimaadeen asaxaratu sixiroolayaasha fircawna fircoon bay u yimaadeen qaaluu waxaanay ku yidhaahdeen inna lanaa ay a inna lanaa annaga ma noo sugnaaday hamsatulistifhaam baa meesha ka maqan waxaa tilma tusinaysana hamsatulistifhaam inay meesha ka maqan tahay qiraa'o kalaa hamsada sugaysaba a inna aayaddii suuratu shucaraana hamsadu way ku sugnayd falammaa jaa'a asaxaratu qaaluu lifircawna a inna lanaa la ajran in kunna naxnu alghaalibiina qaala nacam wa inakum idan la min almuqarabiina marka qaaluu waxay yidhahdeen saxaradii inna lanaa hamsada usoo qadaro ay a inna lanaa annaga ma noo sugnaado ma helaynaa la ajraa mushqaayad in kunnaa haddaanu ahaano naxnu annagu alghaalibiina kuwa gacanta sarreeye xoog roonaada haddaanu noqonno abaal iyo ujuuro ma leenahay iyo mushqaayad qaala fircoon wuxuu yidhi nacam haa weliba waxbaa idiin dheere wa innakum idinku la min almuqarabiina kuwa la soo dhoweeyo ee albaabka madaxtooyada aan laga celin iyo qasrigayga ayaabaad ka mid noqon doontaan guushaa haddaa gaadhaan oo aada soo hoysaan qaaluu dabeed waxay yidhahdeen saxaradii yaa muusa muusow imaa an tulqiya waxaad usoo qadartaa sida fiican ficilka ikhtar muuse u kala dooro imaa an tulqiya kala dooro inaad adigu riddo oo tuurto waxaad haysato wa imaa an nakuuna iyo annaku inaanu ahaano naxnu annagu almulqiina kuwa ridaya ee tuuraya waxay sitaan ula iyo xadhka ay isku soo urursadeen qaala waxau muuse yidhi alquu idinku rida waxaa haysaan oo tuura falamaa alqow markay tuureen xadhkahoodii iyo ulahoodii saxaruu way sixreen acyuna annaasi dadka indhahoodii waa sixreen wastarhabuuhum wayna cabsi geliyeen siintu maanta siinu dalabkii maahee wa arhabuuhum min alirhaab unbay ka dhigan tahay dadkiina waa cabsi geliyeen wa jaa-uu waxaanay la yimaadeen bisixrin cadiim sixir weyn oo aada looga argagaxay ayaanay la yimaadeen marka imaamu shinqiidi waxa uu odhanayaa adwaaga hadihi tadulu calaa ana sixra fircawna kaana sixra takhyiilin laa xaqiiqata lah waxay tani tilmaamaysaa sixirka fircawn iyo saxaradiisu ay sameeyeen inuu ahaa sixir yacni indhasarcaad iyo takhyiil qofka in la moodsiinayo yacni loo sawirayo waxaan jirin inuu jiro waxaan xaqiiqo ahayn sixirka mid xaqiiqo ah oo dee raadkiisu uu dhab yahay oo qofka saameeyaana waa jiraa o sida sixru tafriiqa dee labada qof ee isqaba ka lagu kala kaxaynayo fayatacallamuuna minhuma maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjih laakiin waxa uu shinqiid yidhi kani wuxuu ahaa sixru takhyiil wax xaqiiqaha oo jira ma ahayne dadkaa la indha sarcaadiyey waa qofkii oo shayga looga dhigayo wax kale dadka somaydaan arag ama iyagoo debgelaya ama iyagoo waran isku dhufanaya waa indhaha dadka la indha sarcaadinaya wax xaqiiqo jirta ma aha walidaalika haddii sixirka ama takhyiilka uu samaynaya hadduu ka buro ama qaarkood marka aayatulkursi iyo adkaarta lagu akriyo iyagoo sidii oo kala sameeya islaa laga yaaba inay isku dhuftaan oo caloosha isjaraan marka wax xaqiiqo ah ma aha sixru takhyiilku macnaha waa indhasarcaad qofkii loo dhigayo falamaa alqow markii ay tuureen ulahoodii iyo wixii ay siteen saxaruu waa sixreen acyuna annaas dadka indhahoodii way sixreen wastarhabuuhum waanay cabsi geliyeen oo wajaa-uu waxay la yimaadeen bisixrin cadiim sixir weyn ayay la yimaadeen wa awxaynaa waxaan u waxyoonay baa alla u yidhi ilaa muusa nebi muuse an alqi anti waa tafsiiriye ay alqi tuur baa la yidhi muuse wacasaaka ushaada rid fa idaa hiya waaba iyadoo markiiba ushii talqafu liqliqaysoo guranaysa maa yaafikuuna talqafu jalaalika wuxuona ay tabtalic waaba iyadoo liqaysoo dejinaysao cunaysa wax alla wixii ay dhalan rogeene meesha yaacayey fa idaa hiya waaba iyadoo ushii markiiba talqafu liqaysa maa yaafikuuna wixii ay dhalan rogeen ama been abuureen fa waqaca ay habata wa dahar waxa sugnaaday oo muuqday alxaqu xaqii wa batla waxaana buray oo baaba'ay maa wixii kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa sameeyo oo sixirka ah fagulibuu waa lagaga xoog roonaaday hunaalika halkaa oo wanqalabuu waa noqdeen qowmu fircawn saakhiriina xaalo ay yihiin kuwa dullaysan wa ulqiya waa la riday alsaxaratu sixiroolayaashii saajidiina xaal ay yihiin kuwa sujuudaya oo iminka kol hadday sujuudeen waa mu'miniin ee sixiroolayaal maahe maxaa asaxaratu loo yidhi dee waa biictibaari maa kaanuu calayh markii hore waxay ahaayeen unbaa laga cabiray iminkase kol hadday iimaaniye sujuud la dhaceen waa mu'miniine saxaro ma aha shaygana in laga cabiro biictibaari maa kaan wuxuu ahaa ama laga cabiro biictibaari maa yakuun wuxuu ahaan doono sida inii araanii acsiru khamra labaduba waa asluub carabiya oo fasiixa wa ulqiya jamalku waxa uu futuuxaadka ku odhanayaa kaanamaa alqaahum mulqin lishiddati khuruurihim kayfa laa waqad baharahum alxaqu wadarahum ilaa dalik wa ulqiya waxabad moodaa buu yidhi qof xagga dambe intuu kaga yimid in la tuuray oo madax madax xagga wejiga loo riday xoogga iyo degdegay u dhaceen iyo surcada iyo sidaanay u bakaadine aanay u sugin waxaad moodaa mid walba xagga dambe inta laga soo maray in la tuuray oo la riday waxa uu ihi markaa dee cidina may ridine xaqii u caddaaday ayaa ku khasbay inay sidaa sameeyaan marka ilqaagu wuxuu tilmaamayaa surcatu khuruurihim lisujuud degdegay ugu daateen sujuudda ka annamaa in la riday oo la tuuray wa ulqiya waa la riday asaxaratu sixroolayaashii saajidiina xaala yihiin kuwa sujuudaya qaaluu waxay yidhahdeen aamanaa waa rumaynay birabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda waa rumaynay rabbi muusaa muuse rabbigiisa ayaanu rumaynayo wa haaruuna haaruun rabbigiisa wa rabbi haaruun oo laga bedelo ama lagu bayaamiyo rabbi muuse ah muuse rabbigiisa iyo wa haaruuna haaruun rabbigiisa ah marka culimmadu waxay yidhaahdeen dee waxabay ku dhammayd aamanaa birabbilcaalamiina eh waxay ugu bayaamiyeen rabbi muusa wa haaruun si aanay waxa weeyaan fircawn u moodin dadku ilaan dadka meesha joogay fircoon baabay dee qaarkood rabbi u yaqaaneen oo ay caabudayeen marka waxay tilmaamayaan saxaradii sujuudda dhacay rabbigay rumeeyeen maaha fircawn iyo asnaamtiisii iyo aalihadiisii ee waa rabbi muuse wa haaruun waa rabbigii runta ahaa iyo ilaahay xaqa ahaa qaala waxau ihi fircawnu fircawn aamantum bihi miyaad rumayseen halkanna hamsatulistifaam baa ka maqan marka lasoo qadaro ay a aamantum bihi miyaa rumayseen waxaa sii xoojinaysa hamsatulistifaamta lasoo qadarayo qiraa'o kalaaba sugaysa labada hamseba taxqiiqinaysa a aamantum marka qaala fircawnu fircoon waxau ihi aamantum ay a aamantum oo miyaa rumayseen bihi muuse qabla an aadana intaanan idiin fasixin lakum idinka inna haadaa kani oo rumayntaa rumayseena lamakrun waa shirqool makartumuuhu aada shirqoosheen filmadiinati magaalada dhexdeedii aada shirqoosheen oo shirqoolkana aada u dhigteen litukhrijuu si aada uga bixisaan minhaa magaalada ahlahaa ehelkeedii iyo dadkeedii u talinayay oo annaka ah si aad nooga bixisaan baad shirqoolkaa iyo dhagartaa u dhigteen goormay shirqool yacni dhigi ismabay arag goobtaasunbay ku kulmeen muuse laakiin waa uun dee wuxuu iskaga hadlayo fircawn fa sawfa taclamuuna jeer dambe ama wakhti dambe a ogaan doontaan waxa idinku dhaca buu yihi fircown waa u hanjabayaa oo lajaa ila alquwati bacda cajsihi can ilxuja xujadii markuu waayey ayuu awood iyo xoog miciinsaday waana caadada duqaadda iyo daalimiinta lagu yaqaan marka laga gar helo inay xoog miciinsadaan marka waxau ihi fasataclamuuna walle waa ogaan doontaan waxa idin hela waa ijmaal iyo duuduub hanjabaad guud oo aanu faahfaahin faahfaahintii hanjabaaduna waa tan oo lauqaticanna waa tafsiilu maa ajmal halka hore wuxuu ku ijmaaliye uu ku duuduubay ayuu halkan ku caddaynayaa marka waxau ihi lauqaticanna walle waan jarjari aydiyakum gacmihiinniyo wa arjulakum lugihiinaba min khilaafin isweydaar baan u googoyn uma lausallibannakum dabeed waxaan idinku deldeli oon idinka soo laalaadin geedaha timirta jiridooda ajmaciina xaalatiin dhammaantiin oo aayaddii kalea lagu caddeeyey wala usallibannakum fii juduuci nnakli geedaha timirtaan idinka soo laalaadin oo idinku deldeli qaaluu waxay yidhahdeen saxaradii innaa annagu ilaa rabbina waa saxaradii markii hore saxarada ah iminka waa mu'miniine qaaluu waxay yidhahdeen mu'miniintii qowmi fircawn innaa anagu ilaa rabbinaa rabbiga iyo xaggiisa ayaa munqalibuuna aanu u noqonaynaa macnihiiyo muraadku waxa weeye waxa u weyneed samaysaa sow inaadna disho ma aha kollayba alluun baanu u noqonaynaa sidaanu doonno aanu u dhimanno oo calaa ayi kayfiyatin mutna si kastoonu u dhimanno ma'aalka iyo cidhib dambeedka halkaanu u noqonaynaa waa uun ilaahay xaggiisa oo aayaddii kale waa kii ku lahaa faqdi maa anta qaad inamaa taqdi hadihi alxayaata addunya waxaa doonta samee adduunyadunbaad ka talisaaye aakhiro miyaad tala ku leedahay miyaad nagu cadaabi kartaa aakhiro maysoo maaha haddaba adduunyada waxaa doonta yeel jannaa naga horrayse wamaa tanqimu ay wamaa tunkiru minaa naguma inkira sidoo naguma qoonsanasid sida suyuudi uu soo qadarayo ama wamaa tanqimu minaa ay maa taciibunaa nagu ceebayn maysid ama wamaa tanqimu minaa ay maa tubqidu minaa nagu nici maysid oo naguma colaadinaysid saddexdaba waa lagu macneeyey yacni naguma nacaysid oo naguma colaadinaysid ama nagu ceebayn maysid ama nagu inkiri maysid oo nagu qoonsan maysid wamaa tanqimu minaa nagu qoonsan maysid oo nagu inkiri maysid ama nagu ceebayn maysid ama naguma nacaysid ilaa an aamanaa inaanu rumaynay mooyaane wax kale biaayaati rabbina rabbiga iyo aayaadkiisii inaanu rumaynay mooyaane wax kale nagu qoonsan maysid naguna nici maysid lamaa goortii aanu rumaynay aayaadka rabbi jaa-atnaa ay noo timid rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow afriq ku shub calaynaa korkayaga sabraa allahayow sabir korkayaga ku shub oo yacnii sabir nagu arsaaq iyo adkaysi wuxuu noogu hanjabayo hadduu ka run sheego adkaysigiisa allow nagu arsaaq iyo sabirkiisa oo watawafanaa allahayow na oofso oo na dil muslimiina xaal aanu nahay kuwa ku hoggaansan oo aan kaa hor iman wa qaala almalaw kooxdii waxay yidhahdeen min qowmi fircawn marka cajaa'ibta waxaa ka mid a ibnu cabbaas waxa uu yidhi kaanuu awala nahaari saxara wa aakhirahu shuhadaa nimankaas yacnii iimaankooda iyo quwada alla ku arsaaqay maalinta gellinkeedii horena sixiroolayaal fircoon la socday ahaayeen gellinkeedii dambena mu'miniin shahiiday oo alle dartii loo dilay ayay ahaayeen marka halkan lafteeda culimmadu aqwaal bay ku leeyihiin dilkii miyuu ku fuliyey mise kuma fulin laakiin waxaa muuqata dee inuu ku fuliyey ayaa ka muuqata hadalkaa ibnu cabbaas iyo kayrkoodba in gellinkii horena ay saxro ahaayeen gellinkii dambena shuhado ilaahay dartii loo dilay ay ahaayeen midda kale arrinta cibrada iyo wax ku qaadashada mudani waxay tahay inta u dhaxaysa iimaankooda qawiga ah iyo gaalnimadoodii siday isugu dhow yihiin yacnii wax yar ka hor iyagoo saxaratu fircawn ahaa ayaa kol alle kolkay iimaankii qaateen iimaanka baarkiis iyo halkii ugu sarraysay ku sugnaadeen iyagoon jixinjixayn oo aan u dabcayn oo aan baqanayn oo naftooda u huray hor ilaahay inay u dhintaan marka darsiga iyo cibrada aynu halkaa kala baxaynaa waxa weeye adigu adigoo iimaanka dee waxa weeyaan ku dhashay oo ku dhaqmay oo ku dhistay oo ku taagan oo waxa weeyaan in badan cilmi iyo aqoonba u leh iimaankaagu heerkaa ma taagan yahay haddii lagu imtixaamo allaba kuma imtixaamo oo imtixaan iyo fitne allah inaga badbaadiyo laakiin haddii lagu fidneeyo tolow naftaadu maxay siday noqon lahayd waa arrin muhiim ah oo iimaankaagu mustawaha ma taagan yahay naf iyo maalba aad siisato oo dhinacna aanad uga siiban heerkaa ma taaganta markaa qofku inuu iimaankiisa quweeyo oo uu xoojiyo uu ka shaqeeyo waxay muhiim ugu tahay fitanka iyo dabaylaha waxa weeyaan dhacaya ayaan qofka dhinacna u dhaqaajinayn oo waa sugnaanaya haddii iimaankiisu qawi yahay haddii kale dabayshii soo dhacdaaba dee dhinac bay u dhaqaajin wa qaala almalaw waxay yidhaahdeen madaxyaweyntii min qowmi fircawna madaxyaweyntii qowmka fircoon ka mid ahaa waxay yidhaahdeen atadaru ma waxaad ka tegaysaa muusa atadaru ma waxaad ka tegaysaa fircawnow muusa muuse iyo wa qowmahu qoomkiisa miyaad ka tegaysaayo iska daynaysaa liyufsiduu si ay u fasaahadiyaan fil ardi arlada dhexdeeda oo wayadaraka waliyadaraka iyo si uu muuse kaaga taga adiga fircawnow iyo wa aalihataka ilaahyadaadaba nimanka sidaa ma ku daynaysaa si ay arlada u fasahaadiyaan adiga iyo ilaahyadaadana ay uga dhaqaaqaan oo dadkana uga durkiyaan qaala fircawn waxa markaa waxay ku tirtirsiyayaan dee nimanka shaqo ka qabo oo muusena dili sidaasay ka doonayaan waa qowmkiisii fircawn qaala waxau ihi fircawn markaa isagoo u jawaabaya sanuqatilu waanu layn doonnaa abnaahum inamadooda wanastaxyii waanu reebi doonnaa oo waa baaqi yeeli doonnaa nisaa'ahum haweenkoodana marka macnaha inamada yaryar ee u dhashana inankii dhashaba waan dilanaa inantii u dhalatana waa la daynayaa si markay weynaatana aanu u addoonsanno inoogu adeegto oo sidaanu doonno ugu samayno marka jamalku waxau odhanayaa lamaa lam yaqdir fircawnu calaa muusa an yafcala macahu makruuhan likhawfihi minhu limaa ra'aa minhu min almucjizaat cadala ilaa qowmihi fircawn markuu muuse ku dhici waayo inuu waxyeelo cabsida uu ka cabsanayo darteed iyo mucjizaadka uu ka arkay darteed ayaa wuxuu u soo iisho oo u leexday xaggii qoomkiisa oo dee wakaa yidhi sanuqatilu abna'ahum muuse kama hadalba muuse waxbaan yeeli ma odhana waa ka baqday laakiin qoomkii buu yidhi inamadoodana waanu layn hablahoodana waanu dayn si aanu u addoonsanno nisaa'ahumna hablaha yaryar nisaaga haweenka waaweyn baa laydhaah marka banaatahum lama odhana nisaa'ahum waxaa loo yidhi waa biictibaari maa ya-uulu ilayhi alamr waxa ay noqon doonaan unba laga cabiro dee haweenku habluhu markay waaweynaadaan baa haween ama nisaa laydhaah ee inata yaree dhalatay ama hablaha yaryar nisaa lama idhaah qaala markaa waxau ihi sanuqatilu waanu layn doonnaa abnaa'ahum inamadooda wanastaxyi waa reebi doonnaa nisaa'ahum haweenkoodana wa innaa annagu baa uu yidhi fowqahum korkoodaynu ahaanay qaahiruuna kuwa khasbaya oo muquuninaya oo waxaynu doonno ayaynu marsanaynaa qaala muusa nebi muuse waxa uu ku yidhi liqowmii qowmkiisii nimankii reer banu israa'iil ee rumeeyey waxa uu ku yidhi istaciinuu kaalmaysta billaahi alla kaalmaysta oo wasbiruu sabra waa laydin imtixaamayaaye allena kaalmaysta dulqaadna ogaada waayo ina al arda dhulka lilaahi alla ayuu u sugnaaday oo yuurisuhaa dhulka ilaahay waxa uu dhaxalsiinayaa man yashaau cidda uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a waalcaaqibatu cidhibta dambe wanaagsanina lilmuttaqiina kuwa alla ka baqay u sugnaatay wuxuu muuse u tilmaamayaa oo sunnada ilaahay ay tahay ee aan doorsoomayn marnaba aan bedelmayn in cadowga ilaahay iyo awliyadiisu markay iska hor yimaadaan ee mu'miniinta la imtixaamo waa suurtagal in wakhti wakhtiyada ka mida laga gacan sarreeyo laga xoog roonaado lagu imtixaamo oo la dhibo oo la laayo oo la dhaawaco waa arrin suurtagala oo waa nooc imtixaam ah laakiin imtixaankaasi daa'imi maayo weligii oo cidhibta dambe cidda u dambaynaysaa un waa mu'miniinta iyo mutaqiinta marka marnaba mixanka mu'miniinta soo maraya daa'imi maayo mar unbuu dhammaan waalcaaqibatu lilmuttaqiina dee qur-aanku waa ka inooga warramay fircawn iyo qoomkiisu halkay ku dambeeyeen iyo nebi muuse iyo reer banu israa'iil qoomkiisii halkay ku dambeeyeen in fircoon iyo qoomkiisiina badda lagu halaagay xataa idaa adrakahu lgaraq muuse iyo qoomkiisiina laga badbaadiyey dhulkii iyo madaxtinimadii iyo maalkii iyo mulkigiina iyagu inay dhaxleen oo u dambeeyeen qur-aanku waa ka aayaad badan inoogu warramay iyadoo taasi xaqiijinaysa waalcaaqibatu lilmuttaqiina iyagana gaarkuma ahae mar walba cidhibta dambe muslimiinta uunbaa leh walow haba la imtixaamee qaaluu waxay yidhaahdeen markaa qowmkii nebi muuse nimankii reer banu israa'iile fircoonu dullaystay waxay yidhaahdeen uudinaa waa nala dhibay min qabli an taatiyanaa muusew intaanad noo iman waa nala dhibay oo hortaaba dhibka waanu qabnay wa min bacdi maa ji'tanaa intaad noo timid dabadeedna waa nala dhibay qaala waxau muuse ku yidhi casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqe ku yahoo dhab ah oo aan baaqanayn casaa min allaahi muujibah an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowgiinna inuu halaago ayuu alla xaqiiqe ku yahay oo wayastakhlifakum idinka uu gacanta idiin geliyuu idinku bedelo kuwaa hore oo fil ardi arlada waxa weeyaan inuu gacanta idiin geliyo casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqe ku yahay an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowgiinna oo wayastakhlifakum kuwaa uu idinku bedelay idinka oo macnaha kuwaasi halkay ka baxeen beddelkooda idinku aa gashaan ama wayastakhlifakum uu gacanta idiin geliyo fil ardi arlada uu idin makansiiyo khaliif iyo madax idinka dhigo oo fayandura dabeed alla uu eego markuu arlada gacanta idiin geliyo kayfa tacmaluuna sidaad ku samaynaysaan hal tadlimuuna am tacdiluun miyaad dulmi falaysaan sidii fircawn mise waad cadaalad falaysaan sida xaqu yahay waa laydinku eegi oo dhibta iyo dheeftu labaduba waa imtixaan wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilaynaa turjacuun markii horena waad imtixaanaydeen marka madax laydinka dhiga dhulkana waad imtixaamantiinoo waa laydin eegi sidaa samaysaan allah waxau ihi walaqad akhadnaa wallahi laqad akhadnaa waanu qabannay aala fircawn reer fircawn waxaanu ku qabannay bisiniina abaaro iyo wanaqsin nuqsaamin min athamaraati midhaha xaggooda laga nuqsaamiyo oo beeruhu ka baaba-aan baanu ku qabannay maxaanu sidaa u yeello oo u imtixaanay reer fircawn lacallahum yadakkaruuna likay yadakkaruu si ay u waantoobaan oo wax ugu qaataan allahu aclam